kulanti wanaagsan idinla hantin meel walba joogtaan iyo si walba noo maqlaysaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka falanqaynta wararka ee raadhiw cadaad mar kale kulanti wanaagsan waa subaxannimo sabdia taariikhdu waxay ku aasaysantaha afar iyo tobanka bisha sagaalada ee sebtembar labada kun sagaal iyo tobanka qodobada saaka barnaamijka aad ku maqli doontaan haddii allaha woodala laga helo waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa loogu sameeyey xaflad sagootin oo lagu sagootinaya wafdigiisa uu halkaasi booqasho muddo toddobaada ku joogay qodbaduu halkaasi ka jeediyay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo dhinacyo badan taabanaysa ayaan idiin soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan gudoomiyihii guddiga isbedeladoonka ee jubbaland waxaa lagu toogtay magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka jubbaland cabdirashiid xidig waxa uu ku eedeeyey in uu ka dambeeyey dilkaasi amaba uu xiriir la leeyahay khudbad uu jeediyey axmed madoobe jubbaland dhankeeda waxay ka warbixisay xaaladda caafimaad ee guddoomiyaha la toogtay waxayna sheegeen in howlgallo lagu baadigoobayo ciddii ka dambeysay toogashadiisa ay wadaan barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan waxaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa xildhibaan daahir amiin jeeso oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya eedayntii ugu weyneed ayuu kala duldhacay axmed maxamed islaam axmed madoobe oo sheegay xilliga ay soo galayeen jubbaland in dhaawacyo iyo meydad ay siteen waxuu carabka ku dhuftay oo uu yidhi xildhibaanka iyo ka meydad iyo dhaawacyo sita ayay ka bixi doonaan jubbaland qodobada kale ee barnaamijka aynu kugu soo gudbinayno saaxiibayaal waxaa qayb ka noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo markiisii ugu horreysa isagoo mas-uul qaran ah hogaaminayana soomaaliya ayuu ku wajahan yahay maalmaha soo socda magaalada new york dalka maraykanka oo toddobaadka soo socda uu ka furmayo shirka sanadlaha ee qaramada midoobay barnaamijka ayaynu kugu soo gudbin doonaa qodobadaas iyo kuwo kale xubinta xisaab badneed ee kalamaan gabagabada waxaad dhegaysan doontaan waa heesta gunaadhadka barnaamijka u diyaargaroo bareegelisiga barnaamijka falanqaynta wararka ee raadiyo cadaada
haweenyo rag maanta baayaynaanu kala harin
mar kale kulanti wanaagsan dhegeystayaal aan ku bilaabo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre magaalada baydhabo ee xarunta ku meelgaarka koonfur galbeed soomaaliya xalay waxuu ka qayb galay kulan sagootin oo isaga iyo wafdigiisa oo muddo toddobaada ku sugnaa koonfur galbeed soomaaliya loo sameeyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayuu halkaasi ka jeediyey dhinac qayb ka mid a khudbadiisa waxauu uga hadlay in burburka xilligan ka jira dalka ay mas-uul ka yihiin hogaamiyeyaasha dalkaas haatee shacbiga soomaaliyeed kaalintii looga baahnaa ay guteen
intii aan joogay koonfur galbeed qof walba oo aan la kulmo codkiisu waxa uu lahaa hadal wanaagsan oo soomaalino ku soomaalinimo ku salaysan duruufaha ay ku jiraan anigoo og qof qaylinaysa ma arag qof cabanaysa ma arag qof codkeeda kor u dhigaysa ma arkin qof dowladdeeda iyo madaxdeeda aflagaadeynaysa ma arkin laakiin qof waliba wuxuu bixinayay talo ah waa inaan isku duubnaanaa si aan uga baxnaa dhibka aan ku jirno waa ku ammaanan yihiin reer koonfur galbeed waa ku ammaanan tahay madaxweyne waa ku ammaanantihiin madaxdiina kale waxay noo ahayd booqasho aan ugu talagalnay inaan madaxweynaha iyo madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed kala shaqeyno baahida ay qabaan waxay noo noqotay waxbarasho ah haddii la raadinayay soomaalinimo iyo dowladnimo kaalay u imow koonfur galbeed ma ahan hadalkan hadal siyaasi ma ahan hadalkan in halkan cashana la kugu sameeyey ma ahan hal hadalkani in fanaaniin ay halkan joogtay hadal erayo qurxan kasoo jeedisay waa hadal qalbiga ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ka soo baxay oo ah dareenkii aan kala kulmay koonfur galbeed intii aan joogay waana ku mahadsantihin waxaa kaloo ii soo baxday dulqaadka dadka soomaaliyeed ay leeyihiin adkaysiga ay leeyihiin ku dhowaad soddon sano dowlad la-aan daryeel la-aan adeeg la-aan waa inay dhashaa rajo la-aan dadkan halkan aan ku arkayna weli rajadoodu arkay joogtaa waxaan ka bartay halkan inaan dadkeenna wax ka qaldanayn inaan dhulkeenna wax ka qaldanayn inaan hawadeenna wax ka qaldanayn inaan diinteenna wax ka khaldanayn laakiin maamulkeenna ay wax ka khaldan yihiin waxaan halkan ka bartay in shacabka soomaaliyeed ay ka soo baxeen teedi ama toodi laakiin madaxda soomaaliyeed weli aanay ka soo bixin tii laga rabin waxaa muuqata inay shacabka soomaaliyeed iyadoo laga turjumayo sawirka aan ku aragnay koonfur galbeed ay ka maqan tahay hal wax keliya hal shay soomaalinimo waayo waxay fahmeen sida keliya oo dhibka looga bixi karo inay tahay soomaalinimo waxaan ku soo arkay magaalada xudur dad soomaaliyeed oo iyagu is-abaabulay isu tegey iska xoreeyey cadowgii rag iyo dumar dhallinyaro iyo waayeel isku duuban iyagu magaaladooda ilaashada cidda soo gelaysa iyo cidda ka baxaysa magaalada xudur waa meelaha soomaaliya uga amniga badan ajnamina kama dhigin cid kalena kama dhigin laakiin waxaa ka dhigay reer xudur oo is-abaabulay oo la rabo dhammaan shacabka reer koonfur galbeed iyo soomaalida inteeda kaleba inay xudur ka bartaan wixii xudur ka dhacay waa macquul in laga sameeyo degmo walba oo soomaaliya ku taalla wixii xudur laga sameeyey waa waxaa la raba in soomaaliya lagu xoreeyo waxaan arkay wiilal soomaaliyeed iyo gabdho soomaaliyeed oo aroortii intay soo kacaan tegaya albaabada laga soo galo magaaladaas iyadoona ciday dirin baaraya qof walboo soo gasha fiirinaya gaari walboo yimaada iyo cid walba oo cusub oo magaaladaas ku soo biirta qof walba oo soomaaliyeed oo xamar iyo meel walba jooga oo aaminsan inaanay dadka soomaaliyeed iyagu inay intay sabaabulaan aanay cadowga iska xoreyn karin waxaan leeyahay waxaan jawaabtii kusoo arkay magaalo la yidhaahdo xudureer xudurey waa mahadsantii intii aan joogay koonfur galbeed rabitaanka soomaalinimada iyo jacaylka dowladnimada aan ku arkay waxay aniga iyo shaqaalihii iyo wasiiradii ila socdayna gelinaysaa dhiig cusub oo ah haddii aan sagaal iyo toban saacadood shaqayn jirnay inaan laba kusii darno haddii aan labaatan shaqayn jirnay inaan laba kusii darno haddii marmarka qaarkood aan walwalsanaynay inaan soo aragnay dad soomaaliyeed oo nale annagaa garabkiina taaganee horay u socdaa inta dowladnimada laga soo celinayo waa ku mahadsantihiin reer koonfur galbeed madax iyo shacabba ma niyad jebi karno intaan ognahay in laba kun iyo saddex boqol oo arday ay u fadhiisteen imtixaanada dugsiga sare ee koonfur galbeed sanadkan marka la rabay inay soddon kun ama afartan kun ugu yaraan u fadhiistaan waxayna tusaysaa inay shaqo badan noo dhiman tahay haddii aanan shaqayn oo aanan ka shaqayn in ugu yaraan soddon ilaa afartan kun oo arday ay dugsiyada sare mustaqbalka dhow nooga soo baxaan waxaa dhib noqonaysa inaan adduunyada la taltanno reer koonfur galbeed keliya uma taallo soomaaliya oo dhan bay u taallaa ma nasan karno intuu jidku naga xiran yahay mana niyad jebi karno sababtoo ah waa in dadaadalada aan wadno oan ku xareynayno hadda shabeellada hoose markaan soo gaarsiino afka bay inaan dhammaystirno oo aan isku furno jidka u dhexeeya baydhabo iyo magaalada muqdisho haddii ilaahay ma niyad jebi karno inta wiilashii iyo gabdhihii soomaaliyeed aan ku arkay koonfur galbeed ay leeyihiin keliya waxaan rabnaa in fursad naloo sameeyo aan ku shaqaysano ama aan ganacsi ku samaysano ma niyad jebi karno inta weli koonfur galbeed ay ku shaqaynayso halkan oo ah kumeel gaar waa inaan kumeel gaarka ku bedelnaa mashruucii waaray oo ahaa meeshii loogu talagalay ma nasan karno inta ciidamadii aan ku aragnay xudur oo ahaa ku dhowaad kun askari aan ka qaramaynayno ka diiwaan gelinayno mushaar ka siinayno ka hubeynayno siday cadowga uga difaacaan reer koonfur galbeed iyo soomaaliya inteeda kale ma niyad jebi karno ma nasan karno inta isbitaalka xudur aan soo arkay uu duunsan yahay ma nasan karno ma niyad jebi karno inta isbartiibadii aanay dhisnayn ma nasan karno ma niyad jebi karno inta gabdhihii iyo odayaashii iyo dhallinyaradii soomaaliyeed aan kusoo arkay magaalada xudur ay yidhaahdeen waa in magaalada nalana loo geliyaa xasan cali kheyre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayuu ahaa waxa uu ka hadlayey xaflada sagootiin ah oo loogu sameeyey magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya markaan dhinaca magaalada kismaayo magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka jubbaland waxaa lagu toogtay axmed jaamac qaliyar oo ahaa guddoomiyaha guddigii la magacbaxay badbaadada jubbaland ee musharaxiinta mucaaradka ay iskugu tageen nabadoonka ayaa mar kale toogtay waxa uu ku sugnaa sida la sheegay goobibita oo ku taalla bartamaha magaalada kismaayo xubno ka tirsan xildhibaanada garabka la ahaa ee cabdirashiid xidig soo doortay ayaa waxay sheegeen in dhowr xabadood lagu dhuftay ilaa afar xabadood ayay sheegeen in madaxa ay kaga dhaceen dhaawac culusna uu soo gaaray lana dhigay isbitaalka waa isbitaalka guud ee magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee jubbaland cabdirashiid xidig oo ka hadlay weerarkani lagu qaaday guddoomiyihii guddiga isbedeladoonka ahaa ee jubbaland waxa uu sheegay in uu xiriir la leeyahay weerarkan hadal naflacaari ah ayuu yiri ee dhowaan uu jeediyey axmed maxamed islaam axmed madoobe golaha badbaadada ee isbedeldoonka jubbaland ayuu ugu baaqin feejignaan dheere ay muujiyaan qof walba ma dhaafi doono waqtigiisa ayuu yiri hase ahaatee waxaa jira beegsi sida uu hadalka u dhigay dhinaca kale xubin u hadlay maamulka jubbaland wuxuu ka warbixiyey xaalada caafimaad ee nabadoonkani lagu toogtay magaalada kiismaayo xarunta kumeelgaarka ee maamulka jubbaland waxa uu sheegay xaaladiisa hadda ay wanaagsan tahay jubbalandna ay wado baadi goob loogu jiro raggii falkaasi ka dambeeyey
shirkayga jaraa-id wuxuu ku saabsan yahay dhacda ka dhacday magaalada kismaayo bacdal maqribkii oday ka mid ah odayaasha magaalada kismaayo ama muwaadiniinta reer jubbaland ayaa waxaa kooxa dhagar qabayaala waxay ku dhaawaceen magaalada gudahiisa magaalada gudaheeda isaga oo maraya meel xaafadaha magaalada xaafad ka mid ah alxamdulilah axmed oday axmed jaamac uu fiican yahay caafimaadkiisa waxaa lagu dabiibayaa ama lagu daryeelayaa isbitaalka weyn ee magaalada kismaayo xaaladiisa caafimaadna aad bay u fiican tahay waana ka soreynaysaa dhagar qabayaashii geystay falkaana waxaa ku daba taagan ama insha allah bidni kariim aan rajaynayaa in ay gacan bir kusoo qabtaan ciidamada amniga ee dowlad goboleedka jubbaland muwaadiniinta marka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer jubbaland waxaan rabaa inaan u caddeeyo odayga inuu fiican yahay axmed jaamac xaaladiisa caafimaadna aad ay u fiican tahay aanna rajaynaya insha allah bidni kariim ilaahay inuu u booga dhayo caafimaad taam ahna uu siiyo ciddii dhagartaa ka dambeysay ee dhiigga shacabka soomaaliyeed mar walba xalaalsito aan ognahay shacabka soomaaliyeed dadkiisa birmagaydhada ah mar walba inay beegsadaan ama ay si xaqdarre ku laayaan insha allah waxaan rajaynaa in la soo qabto sharcigana la horkeena hadduu ilaahay idmo xaaladiisana aad bay u fiican tahay muwaadiniinta inta aha ogaadeen reer jubbaland guud ahaan iyo gaar ahaan reer kismaayo waxaan leeyahay amniga ha laga shaqeeyo ha lala shaqeeyo ciidamada ku howlan sugidda amniga habeen iyo maalin u taagan waktiga roobka iyo waktiga qoraxdaba u taagan dee waa dareemi kartaa mar haddii amni darre iyo dhibaato lagu keeno ama dhibaato ay imaado cid ay ku saameynayso waa bulshada bulshada soomaaliyeed ee reer jubbaland waxaan leeyahay marka walaalayaal garab istaaga ciidamadeena insha allah si aysan kooxaha dhagarqabayaasha ee khawaarijta dhiigga shacabka soomaaliyeed xaliilsaday aysan fursad uga helin qof dambe inay dhiiggiisa dhul ku daadiyaan shacabka soomaaliyeed ah aad baa umahadsantay insha allah shirka iyaga jaraa'id intaasuu ku saabsanaa waa mahadsantii
barnaamijka falanqaynta wararka ee raadiyo cadado ayaa dhegaysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahartisna wuu idinkaga imaanaya markan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu ku wajahayay markiisi ugu horreysay isagaoo mas-uul qaran hogaamiyan oo ah soomaaliya magaalada new york ee dalka maraykanka kadib markuu celiyey baasaboorkiisii dhalasho ee dalka maraykanka madaxweynaha ayaa halkaasi wuxuu kaga qaybgeli doonaa shirka sanadlaha ah ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaasi oo looga hadli doonaa arrimo badan oo la xiriira amniga siyaasadda dhaqaalaha iyo sidoo kale doora ka qabsoomi doonta soomaaliya madaxweynaha sanadii hore waxaa ku matalayay waa labadii sano ee hore ee xilka u hayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyr iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya axmed ciise cawad kadib celintiisii dhalashay ee maraykanka ayuu markiis ugu horreysay fursad u helay inuu kulankaasi ka qayb galo qoodbad dhinacyo badan taabanaysa oo soomaaliya oo dhan ka warbixinaysa ayaana lagu wadaa inuu halkaasi ka horjeediyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay hogaamiyaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo guud ahaanna waxaa intaa ku dhawan barnaamijka falanqaynta wararka oo kala socotaan raadiyo cadaalad tan iyo kulanta dambe waxaan idinkaga tagayaa waxaan idinkaga tegayaa heesta gunaanadka barnaamijka nabaday bixisada dhacaysiyo ba'an waxa ka soo hadha adduunkii balayada ku xasuusta boqorkee baryadii ilaahay watanuur ku baxaye barakee loo xamar bixisada dhacaysiyo ba'an waxa ka soo hadha adduunkii balayada ku xasuusta boqorkee baryadii ilaahay watanuur ku baxaye barakee loo xamar wata afrika ugu dheer wabiyada butaace maniyi beeraha rogbarwaaqo inaan mahay wata afrika ugu dheer wabiyada butaace ilmaaniyi beeraha rogbarwaaqo inaan mahay wataabixi kabantuu si balaaday maanteen wata biixi kabantuun si balaaday maanteen wata biixi kabantuun si balaaday maanteen wata biixi kabantuun si balaaday maanteen xabaaka ii firay shacabkana kacaygiyo burburkayga neceebo waabba aygu dhibayo birmadkii dadkayga wogigii daweeye kaalaya bulshadana
ay filayay sacabkana kacaygiyo burburkayga meceebo waaba aygu dhibayo birmadkii dadkayga wogigii daweeye kaalaya bulshadada
inaqoonku badato laga baxa janiga oo ciraadkan baroobay aqoon lagula soo baxo inaqoonku badato laga baxa janiga oo ciraadkan baroobay aqoon lagula soo baxo adanagu barbaharshaye bimiyo mudance adanagu barbaharshaye bimiyo mudance adanagu barbaharshaye bimiyo mudance adanagu barbaharshaye bimiyo mudance bixisada dhacaysiyo ba'a waxa ka soo hara addoonkii balaayada ku xasuusta boqorkee baryadii ilaahay kuwa ka nuur ka baxaye barakee alloo xamaan bixisada dhacaysiyo waxa waxa ka soo hara addoonkii balaayada ku xasuusta boqorkee baryadii ilaahay kuwa ka nuur ka baxaye barakee alloo xamaan
isbedel nabada dhaxdan dadkayga ugu baaqa bannaanka hantida u taal intii layska doobila isbedel nabada dhaxdan dadkayga ugu baaqa bannaanka hantida u taal inta layska doobila caqligu ha baraarugo dalkiina ku bahitira caqligu ha baraarugo dalkiina ku bahitira caqligu ha baraarugo dalkiina u bahitira caqligu ha baraarugo dalkiina ku bahitira xabaarka ii jiray shaqabaarkacaygiyo burburkayga naceebo baba aygu dhibayo birmadii dadkayga boogihii daweeye kaalaya bulshada dhaha waxabaarka ii jiray shaqabaarkacaygiyo burburkayga naceebo baba aygu dhibayo birmadii dadkayga boogii daweeye kaalaya bulshada dhaha
biliciyo hufnaaniyo baxadda iyo ganacsiba beri waxaan ahaan jiray afrikaanka badido biliciyo hufnaaniyo baxadda iyo ganacsiba beri waxaan ahaan jiray afrikaanka badido caasimaadogu bilagoogan maantana bismagaqoon caasimadoogu bilagoogan maantana bismagaqoon caasimadoogu bilagoogan maantana bismagaqoon caasimadoogu bilagoogan maantana bismagaqoon وحبارك اي فيدي شعبرك عيديو بربرك يغني عيبو وابا عيبو ديبايو برمتكي دكيغا بوغي دوي تعالى يا بلشدا دهانا وحبارك اي فيدي شعبرك عيديو بربرك يغني عيبو وابا عيبو ديبايو برمتكي دكيغا بوغي دوي تعالى يا بلشدا دهانا
barbartii waxaan ahay dunida ku baade waholyoogu keeno booqashaden waxay tahay barbartii waxaan ahay dunida ku baade waholyoogu keeno booqashaden waxay tahay xamar bogaadintaade baredaye ha soo noqon xamar bogaadintaade baredaye ha soo noqon xamar bogaadintaade baredaye ha soo noqon xamar bogaadintaade baredaye ha soo noqon bixisada dhacaysiyo waa waxa ka soo hara addoonkii balaayada ku xasuusta boqorke baryadii ilaahay watanuur ku baxaye barakee allow xamaa bixisada dhacaysiyo waa waxa ka soo hara addoonkii balaayada ku xasuusta boqorke baryadii ilaahay watanuur ku baxaye barakee allow xamaa
inkastoo bukaaniyo soo maray xanuun badan oo badanka ogadan istay mudayaan jiray inkastoo bukaaniyo soo maray xanuun badan oo badanka ogadan istay mudayaan jiray Kabugsaaday maanto, waa naba barbaaray. Kabugsaaday maanto, waa naba barbaaray. Kabugsaaday maanto, waa naba barbaaray. Kabugsaaday maanto, waa naba barbaaray. وحبارك إيفري شعبرك عيو بربرك يغنعبو بابا يقولي بايو أمي متكي بكيدانا بوغي يدوي كان يبو شدادها